المسبين والعاكفين والركع السجود maxay ku ducaysanayeen rabbanaa taqabal mina inaka anta samiicu alcaliim aimada salafka qaarkood aayaddaa markay aqriyaan way ooyi jireen oo wuxuu dhihi jiray nebi ibraahim iyo nebi ismaaciil calayhim asalaatu wasalaam haddayba iyagoo amarkii ilaahay fulinayo beytka ilaahay dhisaya haddana ilaahay ka cabsi qabaan in laga aqbali waayo inagoo saan garraf u leenahay salaadiin allah akbarta ka soo gaaro assalaamu calaykum tira ku xasuustay salaadada in la aqbalay sayd ka ogaanaysaa waxaa kaloo khatar kuu keenaya ilaahi subxaana wa tacaala dadka camalka markay samaynayaan salaadan iyo cibaadaadkani wuxuu sheegay qayb tukanaysan waxba laga aqbalin baa jira oo xadiidkii ka sugnaa xasankaa waa kii ahaa waxaa hubba musallin laysa lahu min salaatihi ilaa nisfuha ilaa ulusuha ilaa rubuucuha ilaa ilaa ilaa cushruha ma gaarsiiyey warubba musallin laysa lahu min salaatihi ila tacabu badanaa dad tukanaya oon salaadiisii daal mooyaan wax kale ka koraysanan yaa warhaya aniga adig inaan nahay salaadii iyo cibaadaadkii badinna waa samaynaya in laynaga aqbala yaa warhaya saa darteed jannada maxaa lagu geli karaa iimaanka oo iimaankii ka mida naarna lagaga badbaadaa bilcamali saalix camalkaaga daahirkii tootoosisayay in lagaa aqbali doono war uma haysid soo maaha maxaabad janno isku aamintaa marka camalkii haddii lagaa diido oo fa huwa raddun lagu yidhahdo lagugu soo tuuray aakhrana xasanadilaclaabka kaga badbaadi xumaatadin baa kuu miisaaman faman khafa mawaasiinihim bu qofku noqon soo maaha yaa kuu damaanad qaaday haddiiba lagaa aqbalo camalka waxyaabo badan oo gadaal kaga yimaado buriyaa jira yaa kuu damaanad qaaday berri inaadan samaynayn waxa camalkii buriye ilahay sawmada kama inuuma sheegin inay dhici karto adigoon dareemin oon is ogeyn oon haba yaraatee ku baraarugin inaad laf ku dhici karto fal ama erey aad dhihi karto aada naar ku gasho ama camalka ay ku guro rabbina waa noo sheegay al subxaana wa tacaala nabigiisuna waa noo sheegay calayh salaatu wasalaam ama rabbu wuxuuna yidhi yaa ayuha aladiina aamanuu laa tarfacuu aswaatakum fawqa sawti الnabiyi walaa tajharuu lahu bilqowli kajahri bacdikum libacdin an taxbata acmaalukum wa antum idinkoon dareensanayn camalkii lagu guraa laga yaaba nabiguna wuxuu yidhi xadiidka abu hurera bukhaari iyo keyrkiiba ku yimay waina rajula layatakalamu bilkalimati maa yaraa bihaa ba'san wax dhib abooga noqotay eraybuudhianka barey muuqanin yahwii bihaa fii naari jahannama sabciina khariifan toddobaatan sano hoos uusii bukuuranayo naarta jahannama erayga adigu laa maa yaraa bihi ba'san riwaayadka qaarkood laa yulqii lahu baalan wax qiimo adag macnaba lama laha ma waa ku baraarugsanada marka waxaasoo dhan baa dhici kara camalkii aad samaysayba inaad ku dhacdaan laga yaabaa shirki aadan dareensanayn oo camalkaagi buriyo ama shirkigu camalkii ubayin adi iska daaya ambiyadaa lagu yela ina sharta layaxbatanna camaluka wa amaa shirkiga in si fudud loogu dhici karo nabigaaba yihi xadiidka abubakar sidiiq laga warinayey ee tururaysa markii la sugaya culimo badani waa xasan ay lahaayeen annam ashirku fii hima haadihi ummati akhfaa min dabiibi namli quraanso socodka maxaa dareemi shan qarnaa dareemi quraanso socota saadan u dareemin baa shirkiga iyo kufriga kugu soo galaadeen dareemin istutus baa dhiman kara statusbana camalka waa buriya haddana camalka buriyaa jira waxaa dhici karta adoonba isdareensanayn inaad ku dhacdo camalkaagi buriya camalkaaga muxuu ku taray marka eedaadan ku dhicin waxyaabaha inta kaloo dhan khaatimadaada waxay ku dambe yaa warhaya xadiidkii mascuud soo xasuusan maysa fayasbiqu calayhi lkitaabu fayacmalu bicamali ahli naari fayadkhuluha inaad noqon doonto war uma haysid saa darteed nabigana calayhi salaatu wasalaam buu nooga digay in qofka lagu katoomo camalkiisa ilaa la eego waxa uu ku dambayn doono waana soo marnay saa darteed mar haddaadan ogeyn cadaabka ilaahay inaad ka aamin noqoto oo adigu marba haddii aad saa samayso ahlujannaad tahay kaar aad halkaa gashato ama aad garabka ku xidhata garaabare ahlujanno inaad tahay ah wax cajiiba layaab la wey niga dariiqooyinka waxayna bareen waman biariiqi jilaanii najow min xarri niiraani marba dariiqadii sheekh jilaani haddaad sheegato naarba ku taaban mayso oo haddaan dembiga macsiyo kastoo sameeyana magaca dariiqadaa baabiin bay yidhaahdeeno kaa dhaqi islaamiyada ka hor muu jeedaan waxay dhihi jireen maxaan qaadi jirnay ifcal maa tashaa falismu caali maydan qaadi jirin wax yaran jiraa ifcal maa tashaa waxaa rabta samee falismi magaca dariiqadaa haysataa caali ka sarreeya oo waxaasoo dhan baabiinaya marka saas darteed haddaad u haysato sheekhaad jeclaatay ama camal aad samaysay inaadan janno mooye naar degeaynin markaasaa lagu baqaa markaasaa khatar lagu baqaayo ilaahay muminiinta wuxuu ku ammaanay yadcuuna rabbahum khawfan way baqayaan wa amacan wayna rajaynayaan jannada markaa intaa le ka quusa camalkaagay janno kuma leeyihin laakiin naar ha ka aamin noqonin ilaahayna wuxuu yidhi haddaad aragta nin naar anu kama baqayo ku yidhaahda aakhara wax badan nasiiba uma yaallo afa aaminuu makra allaahi falaa yaaminu makra allaahi ila alqawmu khaasiruun qola khasaarta unbaa cadaabka iyo ciqaabka ilaahay aaminaysa dhigtoo dhammaan sexseexata kadib masalada labaad uu ka hadlay wuxuu ku yidhi haddaad dembi badan tahay oy macaasidaadu badan tahay oo aad dunuubtaadu dhex dabaalato ha ka quusan naxariista ilaahay naxariista ilaahay ha ka quusan ilaahay saa darteed wuxuu yihi waraxmatii wasicat kulla shayin waxaa kaloo inu yideeya inuu yihi subxana wa tacaala yaa cibaadiya aladiina asrafuu calaa anfusihim addoommadooda naftooda ku xadgudbiyo dembigoodu batayow laa taqnatuu min raxmat illaah naxariista ilah ha ka quusanina mana yaallo wax naxariista ilah laga quusato ama adiga ama aad ugu dardaar wariso qof macaasi iyo dunuub badan samaynaya intaad aragto inaad u dardaar warisood kan ilaahay uga naxariisan maayo tiraahdo ila lama ogolo naxariista ilahay gacantaadu fuma jirto keliya waxaad dhihi kartaa war waxan waa wax naar lagu galo war dunuubtan iska daa war ilaahay ka yaab waad u cabsan kartaa laakiin albaabka kama xiri kartid albaabka naxariista ilaahay waxadiga gacanta kuugu jira oo qofkaad rabtaa ka xiri ma aha xadiidkii saxiixa ku yimi waa kii nabigu lahaa calayhi salaam ummadda inaga horreysa labadii walaalay horan hoose sheegin xadiidkaas nin baa dunuub badan samayn jiray kuwa waanin jiray maalinkii dambe intuu ku xanaaqay wuxuu yihi wallaahi laa yarxamu allaahu fulaana ilahay wala ummada u naxariisanayda ka ahli naar wey ilahi wuxuu man alladii yataalla calay kanaan igu dhaaranaya ee naxariistayda u dhaaranaya si isaga la tahay inaan yeeli waa kuma ninkii waan cafiyey adna camalkaagii waan kaa buriyey ninkiina jannada geeye asagana naarta geeye marka albaabaadan geli karin weeye ilaahay inaad tidhaada anaa u saxiixii u go-anin adiga say kula tahayna aada u goyeyso ilaahay naxariistiisa kama quusato imaam muslim waxa wariyay min xadiidka abi hurayrata radi allahu canhu ardaah in nabigeenu yihi calayh salaatu wasalaam qofka labadan mas'ala tan iyo tii hore low yaclamu lmu'minu maa cinda allahi min alcuquubati qofka mu'minkii hadduu ogaan lahaa cadaabka ilahay agtiisa yaalla maa tamica bijannati axadin qofna jannada jakaba qabateenba laakiin naxariista umaan rajaynayna cuskanaynaa walow yaclamu lkaafiru maa cinda allahi min araxmati hadduu gaalku ogaan lahaa wax ilaagta naxariista allena maa qanita min jannatihi axadun jannadiisa cidina kama quusateen marka naxariistiisina waa waasica albaabada qofkii dunuub sameeye waa u furan yihiin ay u toobadkeen ilaahay qofkii camal saalixee daahirkiisa ku dadaalay sameeyowna arrinta gabagabadu hadda ma ahee waa khaatimada dambe waxaad ku dambayn doontana weluma haysid welwelkiiyo walbaarku waana kaa dhammaanin wayuxsinu dannahu kadib wuxuu yihi cinda almawti markaad gaar ahaan geeriyoonaysa oo waxaad samaynaya yuxsinu dannahu billaahi tabaaraka wa tacaala wayakhaafu dunuubahu geerida markay tahay gaar ahaan rajadu inay ka badato weeye cabsida adduunka inta horead joogto inay si dheelitiraadaan baa lagaa rabaa rajada naxariista ilahaad ka rajaynayso iyo cabsida cadaabkiisa aad ka cabsanayso udcuu rabbakum si khushuucaysaan iyo si qarso ilaahay u barya ilaahay mujrimiinta ma jecla marar badanna cadaabkiisa nooga digay waxaa laynaga doonayaa ina ilaahna ka baqno cadaabkiisa jannadiisana rajaynay isu dhadhowaadaan goorta gogosha firaashul mowti la gaaro ee geeridu timaado waxaa la rabaa rajahaadiiyo naxariista ay rajaynaysaa inay kor u kacdo cabsiduna ma baaba'ayso laakiin wax yar hoosu dhacdo rajo inuu bataa lagaa rabaa oo nabigeena yidhi calayh salaatu wasalaam laa yamuutanna axadukum ilaa wahuwa yuxsinu danna billaahi qofna yaanu dhimanin muslimihii isagoon ilaahay malo wanaagsan ka malaysanaynin waayo ilahay baa wuxuu yidhi ana cinda danni cabdi bi hadda hadda addoonkayga wuxuu iga malaystaana marka hadday rajadaadiiyo wanaaggaad filanayso kor u kacdo taanbaad heli hadday hoos u dhacdo cabsidu kor u kacdona taan baa lagaga baqaa ana cinda danni cabdii falyadunna bi maa shaa wuxuu doon hay malay ilahi baxsiri ku jirku nabiga calai slat salaam rabbigii ka wariyey amaa geerida markay sii tahay waxaa sii fiican weliba nin baa nabigu yimi calayh salaatu wasalaam soo booqday ninkaasi sakaraadkiibuu waxaaway xanuunkii geeriduu hayay astaamihii geeridana way ka muuqatay markaasuu nabigu wuxuu yidhi maxaa dareemaysaa markaasuu wuxuu yidhi dunuubtayduna waan ka baqayaa naxariista ilahina waan rajaynayaa ilahi naxariistiisana waan rajaynayaa dunuubtii aan sameeyeyna waan ka baqayaa nabig wuxuu u jawab alai salaam xilliga halka goobta aad joogto oo kaleeto ee sakalaadkii qof isuguma yimaadaan labadaa dunuubna ka baqaya naxariisna rajaynaya ilaa ilaahay hadday taasu dhacdo wuxuu ka baqayana wuu ka badbaadiyaa wuxuu rajaynayana wuu siiyaa bishaaro wey saa darteed markaa lafteeda inaad dunuubtaadana aakhir laxda baqitaankeeda kugu jiro naxariista ilaahay rajaynteedana ay kugu badnaato baa loo baahan yahay kadib wuxuu yidhi fain raximahu llahu fabifadlin wain cadaabahu bidambi waana cadaalad ilahi subxaana wa tacaala qof aan dembi la-aanan ma cadaabo wamaa rabbuka bidallaamin lilcabiid waliimaanu in la rumeeyaa waajiba lianna allaha tabaaraka wa tacaala ilaahay khayrkiisu habata hana sarreeye alaca nabiyahu nebigiisa inuu taalacsiiye uu sheegay calaa maa yakuunu fii ummatihi ummaddiisa waxa ka dhexdhici doona ilaa yowmi alqiyaamati qiyaamada laga gaaro ilaa qiyaamada fitanka iyo masaa'ibka ummaddiisa ka dhexdhici doona in ilaahay nebigiisa u sheegay calayhi salaatu wasalaam in la rumeeyo arrintaasi sidaa uu u sheegay bay axaadiid tira badani ku asaxday horena aan waxuga soo tilmaannay nabigeena calayhi salaatu salaam waxaa sugan inuu maalin salaada subax ilaa salaada maqrib mimbarka saaraa oo hadlayey salaada duhurin buu u degay uu ku noqday casar buu u degay uu ku noqday intaa looma kala dareerin wuxuuna ka hadlahaye fitanka iyo masaa'ibka aakhiru zamaan iman doona iyo mashaakilka dhici doona tan iyo aakhiru zamaanka gaar ahaan ummaddan iyo wixii ku xeeran qabsan doona markaasuusan nabigu alai slam wax badan ba ka tegin saa darteed xadiidkai xudayfe bukhaari muslim warinayeen waa kuwaa nabigu maqaqaama maqaaman goobbuu maalin dhex istaagay wax kasta oo dhici doona maalinkaa u taagnaa kama tegin xafidahu man xafidahu wa nasiyahu man nasiyah qofkii xasuustana waa xasuustaa qofkii halmaamana waa halmaamay isla xadiidka laftiisa saxaabiga camr ibn akhtab la yidhaahdo waa nabiga ka warmay calayh salaatu wasalaam nabigu salaada subaxdaa qoraxdu ay dhacdo inuu mimbarka saarnaa waan xadiidka muslim sahiisa ku warmay isagana fitankii uu ka sheekeeyey nabiga calayh salaatu wasalaam ee maalintaa uu sheegay iyo maalmo kaleba culimmadu kutub bay ka qoreen xilligii nabiga laga soo bilaabo ilaa geeridiisii kadib alayh slat salaam ilaa qiyaamada laga afuufo oo qiyaamada adduunkan la gediyo waxaa dhici doona kutub baa laga qoray kutub ulfitan waa ashraat saaca la yidhaahdo kutub waaweyn bay leedahay sida alfitan asinin waaridatu fi lfitani abi camr daani oo ilaa qaarkood tabacaadka qaarkood lix mujalla lagu daabacay waxaa jira alfitan linucaym ibni xamaadin baa jira oo isagana mujalad xoog badan lagu daabacay waa kutubta gaarku gaabaan ka hadlaya alfitan waxaa jira mujalad yar ah oo xambal ibni isxaaq uu iska leeyay ibni xambalin oo axmed ibni xambal ay bacdeer ahaayeen kutub saasoo kaleeto oo bayna ashraatu saaca la yidhahdaa jirta kutubadaadu tira badan baa maanta aswaaqda taalla annihaayatu fi lfitani walmalaaxim ibni kaiir baa iska leh kutubta ugu qiimo badan ee xiliyadan dambe waxaa ka mid ah kitaabkan ila ashraatu saaca uu leeyahay mutla yuusuf ilwaabil baa ka mid ah alfitan waashraatu saaca mustafa alcadawi baa ka mida waxaa kamida kutubta qiimaha badan itxaafu ljamaacati bilfitan biaxaadiis fitan waashraatu saaca lisheekh xamuud ibni cabdalla tuwajire saddexda mujalla lagu daabacay baa ka mida kutubaad u tira badan alishaaca oo sadri xasan khaan uu leeyahay baa ka mida alfitan walmalaaxim kutubta laga qoray aad bay u tira badan tahay marka laga reebo kutubtii ahlulcilmigu qoreen abwaab gaar oo kitaabka ka mida inay u sameeyeen masalada sidaasi wax sugan waxaan sugnaynba waa badan yahay wax sugan ee waxaan sugnaynba waa badan yahay in si xun loo fasiro iyo si qasaxan loo fasirana waa badan tahay arrimahaasoo kaleeto markii mawduuceeda laga hadlay ku habboon tahay nabigu waxyaabahaasoo dhan buu ka sheekeeyey waxyaaba cajiibka nabiguu ka sheekeeyey calayh salaatu wasalaam baa xudayfi isagoo ka sheekeynaya wuxuu leeyahay waxyaabaan arkaa markaasaan xasuusta iyagoo maskaxdayda laka maqnaa sida qof aad taqiinay oo midda kala maqnaydeen oo maskaxdaadaba ka baxay markuu kugu soo baxo durba aad u xasuusato baa dhacdooyinka qaarkood u xasuustaa markii aan arko cali buu sheegay dilkiisii cusmaan dilkiisuu sheegay cumar dilkiisuu sheegay cumarna wuu ogaa in la dili doono cusmaanna wuu ogaa in la dili doono markii meel lagu hareereeyo waxa la dhihi doono iyo waxa ay ku habboon tahay inuu sameeyo kala sii dardaarmay cali ninka dili doono nabiga kasii sheekeeyey udushaqaa il azali la yidhaahdo oo nabigana calayhi salaatu wasalaam uu lahaa ashqar innaasi dadka waxaa ugu ayaan daran uxaymiri samuuda ninkii hasha nabi saalex boqongooyey iyo waladii yadribuka calaa haadihi yaa caliyu yacni ninka halkaa kugu dhufan doona xataa takhdaba lixyatuka ilaa ninku garkaaga uu qoyo halkiibaana lagu dhuftan misiyogaa sooma halkaa lagu dhufanaya garku qoy doono camaar waa usii sheegay in la dili doono wayxa camaarun taqtuluhu fiatu lbaaqiyati buu yidhi qolyo waxoogay maamulkii saxdaha ka yar leexday oo ku yar gacansayrey la dili doono basiyogaa in la dili doono soo maaha caaisha uu u sheegay yowm aljamal waxa dhici doono maalinka ay dhici doonto buu yidhi ixdaa kunna umaatun min ahli midkiin tanbuxu calayha kiraabu lxawab meesha xawab la yidhahdo kiraadeeda ay wahwahan ku dhihi doonto markii xajka laga soo noqday oo xagga ciraaq u socotay leexatay meeshan raabiq la yidhaahda iyo aaggeeda iyadoo maraysa raabiq agteeda meel ayay yanbucdo maxaan leeyahay xawabtu baa ayyi haweenkii markii la degayn baa ayyin baa isla kacday markii caaisha tiri war xageen joognaa raabiq xawab wixii ayuu sheegay iska daayay tiri midda ayuu sheegay aniga weeye tii kiraabul xawab ay ku ciidi doontee marka nabi wuxuu ka sii sheekeeyey dajaal markuu soo bixi doono allaahu akbar laga qaxay buu sheegay oo kii gaal ahaa allaahu akbar intii la yidhaahdo uu kabaha ka cararayo hubka dhigi danabuu ka sheekayey calayhi salaatu wasalaam haddana saansaankeedu waa muuqdaa oo meelaha isugu yimaada allahu akbar haddaad tidhaahdo waxaa weeye nin waliba barta diyaaradaha raacdaan diyaarad madaxda allaahu akbar dheh qaar baa seexay dadka ka bixaada wax badan baa soo socda magaalooyin dhan oo dhinacan allaahu akbartii la yidhaahdo wadnahaadaba istaagi doona markooday ku kaaji doonaa gacmuhun bay taagi doonaan isdhiibi doonta dhinaca kalena allaahu akbar tirawada isdhiibi doontuu sheegay dajaal markuu soo bixi doonuu sheegay goobta muslimiinta xaalkoodu marayo hogaankoodu tegi doonaan buu sheegay wuxuu ka sheekeeyey wuxuu yidhi fardooleyda soddonka ah ee loo diri doono bal soo hubsada warkan dajaal baa soo baxay laleeyahay haddaan doono waxaan idiin sheegi lahaa buu yidhi asmaa'ihim ragga magacyadoo saaran fardaha wa asmaa'i aabbaa'ihim iyo magacyada aabbahood wa asmaa'i qabaa'ilihim iyo qaba'ilkay ka dhasheen waalwaani khuyuurin fardaha midabkooda xataa idiin sheegi karaa buu kadib wuxuu sheegay say wax u dhici doonaan rag soo bixi doonuu sheegay waxyaaba badan oo dhici doonana buu ka sheekeeyo alfitna waashawaatu saaca in looga hadlaayo ilataa munaasabadeedu laakiin waxaan uga jeeda inaan ihahda hadalkaas saasaa looga jeedaa aطlaca nabiyahu calaa maa yakuunu fii ummatihi ilaa yowmi alqiyaamati ummadda waxaa ka dhex dhici doona ilaa qiyaamada nabigaa kasii sheegay qaybana caaw mari doonaayo tan soo socotabay bugol xaad bay u tahay tani واعلم waxaad ogaataa أنa رasuul الlahi صل سلم قاala inuu yihi saتفتariقu umatيi ummadooda waxay u kala tegi doontaa u qaybsami doontaa عalى ثaلaaث وaسaبعiiنa فرقaة تodobaatan iyo sadex kooxood bay noqon doontaa كulhaa fi الnaari dhammaanteed naar bay geli doonaan إilaa waaxidaة ama ay muteen mid maahane wahiy الجamاcaةu weeye qiila ya rasuul الlahi man hum waayo kuwaasina qaala wuxuu yihi maa ana calayhi اليوم وأصxaabi aniga saxaabadooda sidaa aan ku dhaqmayno qolada raaci doontee jidka nabiga saxaabada qaadi doonta weeye sala allahu calayh waalih wasalam masaladani markii xadiidkan iftiraaqu lumma laga hadlayo waxaan filayaa ka hadal dheer uma baahno inay dhammaadeen ma aqaanee halkan waxaa ka socotay muxaadaraad musalsal oo dheer baa ka socday oo xadiidkan masaa'ilkiisa looga hadlayo xadiidkani nabiga waa ka sugan yahay calayhi salaatu wasalaam waana khabar mutawaatira cinda ahli lxadiid walaa cibrata wax kasoo qaad haba yaraateen macnaha malaha iyo miisaantoona hadalka dhowr nina ay yidhaahdeen oo laba ay muqalidiin yihiin iska daba socda laba ninna ay waxoogay si un ka noqdeen ibnu xasmi markay leeyahay xadiidka liwaabeena waxba kama jiro ibnu xasmi sidiisaba aad buu ugu dhiiran yahay dhacdhaciisuna u badan yahay markii ruwaadda tajriix iyo tacdiil laga hadlayo ama axaadiidta tasniix iyo tadciif laga hadlayo wax badan oosan war ka haynin buugadu iska tuuraa aniga ma dhihin laakiin waxay ragga imada tarjamadiisa qoray yuusuf ibni cabdilhaadi iyo alxaafid ibni xajar iyo ragga dabagalay ilaa uu yihi imaamu tirmidi isagoo ka hadlaya tirmidi waayo wax jiraba maho la yaqaan iyo yaqaanada tirmidi ibitaabka dhigan sunanka iskale marka ibni xajar jarii'un fi lkalaami cala alruwaati waalaxaadiidi ama ruwaadda tasxiix iyo xadiid tasxiix iyo tabciif ha noqdo laakiin aad buu u dhiiran yahay marar badanna gebi iska tuur wey saas darteed hadalka ibnu xasmi waa mawduuc xadiidkan uu leeyahay wax cilmi uu ku salaysan yahay ma laha min khibrana ulahna maaha khibrad lagu yaqaano aasaarta sixadeeda iyo dacfigeeda iyo rijaasha min khibrad badan ula maaha ninka labaadi waa nin hadalka ibnu xasmi uu jiitay وليلى الحافظ ابن الوزير كتابكيس العواصم والقواسم لبا ميلود oo kamida buu mas'alada ku soo laba goor celiyay isagana waxa weeye waa mas'ala ka sabqata oo ka hoos baxday laba nin baa warkii iska daba gasho badana halka ibn wasiir maro anaad iga leexanin oo isaga mucjabiin bihiho aad u cabsan ninkuna haduu iska cabo oo dhuxul dhuxul u cabo waxa uu yidhahdaa mararka qaarkood marka uu sibqada wuu la sibqadaa ibn wasiir laba nina waxaa jira aad u cabsan geedaanay wadaageen kow dartii madaxbay ka soo wada jeedaan dartii falli iyo abaabuu ku leeyahay dartii hayna soola gaarine way aad u cabsan yihiin waa shawkaani iyo sancaani ninka sabri salaamka iska leh iyo maxamed cali shawkaani iska leh nabiga awtaarka reer yaman bay isla ahaayeen usul zaydiyay ka soo wada jeedaan ilaa shawkaani uu yidhi albadri taalic markuu tarjamada ibnu wasiir ka hadlayay nimanka mashaariqada iyo caalamka kale ibn taymiye ibn taymiye ibn taymiye ibn taymiye lagu wareeriye buu yaman xaqeedu meel baa lagaga dhacay buu waa kale ibn wasiir baa ibn taymiye ka dhigtay wax sheeg sheega maxaa leelaya marka waxoogay yar ficlaad muuqata soo ma waxoogay ficlaad saasoo kaleeto aad bay u dhacdaa marka aad buu cabsanaan ula dhacsanaa labadooda maxamed ibn ismaaciil ilabidi asnacaani iyo maxamed ibn cali shawkaani isaga labadooduba isagiiba uu xoogay yar dabagaleeno hadalkiisii uu shawkaanna fii fatxi lqadiir sancaanina kutubtiisa qaybo ka mida ku yar buunbuuniyeen waa iska muqallidiin mas'aladan ibnu wasiirna waa yar sibqaday ibnu xasimna dadkiidu cumdada ahaa ee cuscuslaa ee wax laga weydiin lahaa fadligan tasxiixa tadciifka iyo rijaasha ma aha waxaasoo dhan isku soo ururiyo warkooda dhan saari kama biirsatay wax ka soo qaad ma laha qolyo hadda masaakiinaho xadiidkii iftiraaq uu dhigay oo waxay rabaan inay iska sameeyaan raba oo jidka nabiga iyo saxaabadu inay ka leexdaan doonaya xadiidkan markii loo keenaba nafta uu keenay baa waxay yidhahdeen waa ku farxay xadiidkan waa daciif markii layidhi marka arkay waa rag daciif min la culamaa ila kulli saaqita walaaqita way isa durusaa ku urursadaano waxaan ka soo hadalay rukhas iska urusay nin walba shaadu gaar u fallaagooday hadalkiisa isaga dhagaa min baab qaadi ximbo iska weeyey waa ku farxay yidhi laabta ay qabowday xadiidkan waa daciif markii layidhi laakiin nimanka waa daciiftoodu haba yaraatee waxay wax ka bedeli wax saamaynay yeelan midna ma laha marka waanay ku kadibin warkaa raggaa yidhaahdeen waan lagu hoosgelinino kuwaan xadiidkada urkiisu gaarin oo soomaaliya carabba isugu jira oo xilligan jooga tawaa'iftaa ka mida baa waxay leeyihin waan ku faraxnay xataa xadiidka carabtiisa urkiisa meesha ka soo baxdo agtooda iyo sankooda ma soo marin mawaqa xadiidkuna dhagahooda ma gaarin kadib xadiidkani lafdiga asaxay daa'ifada mansuurada ee firqa naajiya la yidhaahdaay lafdiga aljamaacatu wey amaa riwaayadan ma ana calayhim yowma waa asxaabi macnaha waa saxiix laakiin nabigu inuu yidhi ma sugna gebigeedaba saddex riwa ariiq baa lagu sheegaa ariiq waa ariiqa ugu roono xadiidka cabdiraxmaan imiziya oo la yidhi cabdillahi bni camr bni caas wey oo imaamu tirmidi iyo xaakimyo ay warinayaan imaamu tirmidina waa diray xadiidka xaakimna kitaabkiisa mustadraga buuba wuxuu ku yidhi xadiidkani sina uma asixi karo sidii wuxuu laba ariiqu isagu sheego lagu wariyey xadiidkan ariiqa cabdillahi bn camr bn caasna wuxuu ku wareegayaa meel kastoo laga soo dhaco meel kasta luuqasa dariiq soo mari cabdiraxmaan ibni ziyaad ibn ancam alafriiqi buu ku wareegaya waa daciif lxindi ninkaasi maxa laguma salayn kara marka kolaa waxay yidhaahdeen afrikaan haddaan nahay carab colaadeeda alafriiqi ninkii keliya riwaada ku yeelanayna unoo dhaceeyeen markaasu waxay moodayeen ninkani dadka afriiqi afrika afrikaan marka la yidhaahdo idin leeyayaa bay moodayeen taraajimta riwaadii hore fulaan fulaan alafriiqi haddaad maqashaan waa tunis ilaa magaaladan qirawaan la yidhaahdo baa afriiq afriiqiya dhoo kargaas loo yaqaanay dhammaan riwaadda boqolkiiba sagaashan ragga la yidhaahdo fulaan alafriiqi waa raggii reer tawaanisada ahaa ee tunis iyo madulkaas qirawaan iyo agagaarkeeda ku yirada ee jeedi jira weeye ma aha afrikaan waa mudan yahay laguma laha xadiidka labaade lagu wariyey waa xadiidka riwaayada uu warinayo kasiir bni cabdillaahi bni camr bni cawfin can abihi can jaddihi riwaayadaasina aimadu kasiir bni cabdillahi markay ka hadlayaan ba waxay yidhaahdeen waa tiirasha beentu ku istaagto haddii laba geeyo beeni weydiini lahayd rubn min arkaan ilkadib bay culimada qarri gaarsiiyeen waxayna yidhaahdeen rawaa can abihi can jaddihi nuskhatan mawduucatan nuskhadhanoo beenu ka soo guuriya can abihi can jaddihi xadiidu amaan caleyhi waa asxaabiina can abihi can jaddihi bay soo martay riwaayada labaadi waa koox saxaabada ka mid a xadiid laga warinayo isaga ninka daawa beenaalaha ku jiro waxa un lasoo yar qaadqaadi kara waa xadiidka cabdirahi ibn caas oo ninkaa daciifkaa ku wareeraya nabigu inuu yiri maa ana calayhi wa asxaabii lafdigaasi ma sugna ninbaa kitaab intuu qoray buu isku dayey soobay xanjajtii isku gunto inuu lafdigadaa sugan yahay sabiil ilaah ku qoray saala waraad dafcu rafcu lirtiyaab can xadiidi ma ana calayhi walasxaab hadday ku soo ururiso waxa uu sheego oo dhan salaari kama biirsato kulluhu kalaam wahmiya weeye oon saliga ra'toona lahayna macno lahayn macnihiisu waa saxiix sideedaba ma aha waxaan nabiga ugu yiri lama hubo macnaheedu macnaha sax maaha maaha axaadiidta beentaa lagu daray qaar waxaa kalaam xikmado oo xukamaa wey ee nebigu ma yiri mise ma dhihin hadal kastaoo saxa nebigaa yidhi haddaa iska tidhaahdo hade shaydaan hadduu hadal saxa yidhahdo nebigaa yidhi dheh shaydaan hadduu hadal sax sheego nebigaa yidhi maabu wixii hadalkani waa sax oo aljamaaca waxa looga jeeday guud ahaani waa jamaacadii jidkii nebiga haysa calayhi salaatu wasalaam oo saxaabadu horgal u yihiin oo macnuhu saxiix yihin ka lafdiyo eray ahaan laakiin nabiga kama sugna calayhi salaatu wasalaam ummadan iftiraaceeda iyo faahfaahinteeda muxaadarooyinka iyo musalsalkii laga jeedinayo baad ka faa'iidaysanaysaan wahakada kaana diinu sidaa unbay diintu ahaan jirtay ilaa khilaafati cumara cumar khilaafadiisii laga soo gaaro wahaakada kaana sidaasay ahayd fii zamani cumaana xilligii cumaanna saan bay ahayd falamaa qutila cumaanu cumaan goortii la dilay jaa alikhtilaafu walbidacu iskhilaafka iyo kalaad qaybsankii muslimiinta iyo bidcooyinkii baa soo galay wa saara annaasu axzaaban dadkuna koox kooxbay noqdeen ururay noqdeen wa saaruu firaqan koox kooxbayna noqdeen fa min annaasi waxaa ka mid ahaa man habata cala alxaqi ninka ku sugnaaday xaqa oo ku dhagay xaqa cinda awali takhyiiri isbedelkii u horeeyey ee lagu sameeyey wax ka bedel ku bilowday yidhi anagu yeeli mayno xaqii ama qiimaha ku dhagaynaa oo wa qaala bihi ku dhawaaqay xaqii yidhi oo wadaca nnaasa ilayhi dadkana ugu yeeray saa taasaana qaalib ahayd saasaana loo badnaa qoladaasaana gacanta sara lahayd weligeed wafa kaana alamru mustaqiiman arrinku waa toosnaa intii horeo dhan xataa kaanat itabaqatu araabicatu ilaa dabaqadii afraad laga soo gaaro fii khilaafati banii fulaanin reer hebel madaxtboqorti madaxtooyadeedii iyo maamulkoodii reer hebel madaxtooyadeedii waxaa looga jeedaa qoluu sardoodayaa xilligii joogay xukunka iyo maamulka haysatay iyada iyo aimada sunnaduna xilligaa xurgudii ka dhexaysay oo haddii uu magacaabo lafihiisa uu baqayay dusaha qaarkood way wada magacaabeeno xataa kaanat itabaqatu araabicatu fii khilaafati bani lcabaas bay dheheen bani cabaas arrintu waa un toosnayd dulmigaa soo jiray xilligii bani umaya gardarro waa iska soo jirtay nabigii hore waa usii tilmaamay reer bani umayo wuxuu jira xadiid ka sugan yidhi halaaku ummatii calaa yaday oo hayrimatin sufahaa weeyo yaroo kuray ah oo wax makas ah baa xukunkiiyo hogaanka kaga qortaan ummaddeeda baabiin doona horuusii sheegay oo xadiidkaasi riwaayadkiisu banimayo ay tilmaamayaan hase ahaatee dulmigiyo jawrka maahane xukaamtoodu iyo madaxdoodu bidacuma gelin reer bani umaye sidaasay ku tageen hijradu markay ahayd boqol soddon iyo laba waxay loo wareegeen reer bani lcabaas abulcabaas isafaax iyo raggii qabsaday iyaguna dulmi iyo jawr iyo dhac iyo boob maahane bidac maynan gelin xilliga abujacfar abaas safa abujacfar safa waxaan leeyahay abulcabaas asafax ha noqoto abu jacfar almansuurkii ka dambeeye ha noqoto haaruun irashiidkii ka dambeeye waa imisa abulcabaas asafaax abu jacfar almansuur haaruun irashiid waxaa ku xigay ma'muun xataa kaanat tabaqat raabica waa ka marka ma'muun markuu yimid bay muctasilada bidac soo baxeen isaga macalimiin u ahaa oo falsafadii giriiga la carabiyeeyey oo bidaca bilaabato culimmadii la xirxiray la yaalaayey maamuun gadaashii yaa qabsaday waa sheegi kara laakiin walaalkiisi uu ka adkaaday buu ahay islaayeen mutawakil waa kii dambe sunnada soo celiyey alwaafiq alwaafiq bilaahi waxaa ku dhexeeyey iyo muctasim labadaba ariiqii baa midbay raaceen bidcaligay fidiyeen ay u gargaareen ay garab siiyeen culammaday laayeen marka sheekhani isagu uu ka dambeeyey laakiin qaybo dambeo iyaga ka mid ah oo xilligiisii u joogaybayna isku fiicneen haddii awowyadeed magacaabo uu ka yarbaqay marka kitaabkiina in la gubo dadkana la qabqabto la laayuu maqbahay marka waa isla garanaynaaye xataa kaanat itabaqatu araabicatu fii khilaafa khilaafati bani fulan reer hebel ilaa odayga afraadee xukunka qabta laga soo gaaray ma'minaha halkaa marka la soo gaaray inqalaba azamaanu zamankii waa isdabagediyey watagayara annaasu jiddan dadkii aad bay u bedelmeen wafashat ilbidaci bidacii baa faafay wa kahurat idducaati kuwa ugu yeerayaa batay ilaa sagayri sabiili alxaqi waaljamaacati jidka aan xaqa ahayn dadkii xaqa iyo khayrka isugu deydnaa jidkoodiina aan ahayn muuminiinta kuwa ugu yeerayaa batay wawaqacat ilmixanu imtixaankii baa dhacay wa aafadi fii shayin waxbaa laysku imtixaanay lam yatakalam bihi rasuul sa nabigu uusan dhihin walaa asxaabihi aanay dhihin wadacay ila alfurqati in la kala qaybsanay u yeereen dadka waa nahaa waxaa ka haboon waqad nahaa rasuululahi can ilfurqati sala allahu calayh wasalam nabiguna in la kala qaybsano dadka waa u diiday ilahina waa naga reebay wa kafara bacduhum bacdan muslimiintii qaarkood baa qaarka kala gaaleeyey wa kullu daacin ilaa ra'yi kullin mid kastabana kullun bimaa ladayhim fariixuun ay noqdeen wa ilaa tatbiiri man khaalafahu buu ugu yeeray cid allaale cidda isaga ka leexatay tiraada waxaadna kuma raacsanin gaal weynu yidhaahdo fadala aljuhaalu wax magaratadii way lumeen iyo waracaacu makastii iyo waman laa cilma lahu qof aan waxba kala aqoonin aqoon lahayn wa atmacu nnaasa dadkii waxay jeclaysiiyeen ay ku rajageliyeen ay ku dhinsadeen fii shayin min amri dunya waxun arrimo adduunye kamid iyo dhaqaala ah wakhawafuuhum waxay ku caabsiiyeen ciqaaba dunyaa ciqaabka adduunka dadkii waxaa weeye khawfan wa tamacan bay geliyeene qofkay soo raacana waxoogay gacanta loo hufeeloo loo yarbuuxiyey qofkii ka lexdana waa lagu garaaciyo xabsi iyo xarib iyo dil baa laga dhigay hadda dadkii intaan diini ku adkayn oo dhan fatabacahum lkhalqu baa raacay calaa khawfin fii dunyaahim adduunyada iyagoo u baqaya wa raqbatan fii raqbatin fii dunyaahim adduunyadii haddana dhinacan rajo ka qaba warintii lagu dili lahaa xoolaha qaada iska raac bay yidhaahdeen asacabkaysabatun fasaarat sunnatu sunnadii waxay noqotay iyo waahlihaa dadkeediba maktuumiina kuwa la qariyo oo la caburiyo wadaharat ilbidacu baa soo ifbaxday oo wafashad baahday wa kafaruu way kufriyeen dadkii waa gaaloobeen min xaysu laa yaclamuuna iyagoon isogaysayn isgaraynin bay bahalgaalnima u dabaasheen min wujuuhin shataa dhinacyo badan bay isgaalnimada ka galeen wa wadacu lqiyaasa qiyaaska caqliga ah oo diinta iyo kitaab iyo sunno laga hormarinayo desiyaday sameeyeen waxamaluu qudrata rabbi fii aayaatihi awooddii rabbi lahaa ee aayaadkiisa ku sheegay iyo wa axkaamihi wa axkaamtiisa iyo wa amrihi wa nahyihi amarkiisa iyo nahyigiisa calaa cuquulihim wa aaraa'ihim caqligooda iyo si iyaga la quman bay miisaan uga dhigeeno wax sax iyo wax qalaba ay ka ka soo saaraan faman waafaqa cuquulahum caqligooda wixii u ogolaada ee gala qabiluuhu way yeelaan wamaa lam yuwaafiq cuquulahum caqligooda wixii aan gelin ee boos ka waayana rabbiihi weydiiyaa wanala dhaaf ilaan yeelmiina caqliga ma geli kale fasaara alislaamu hariiban buu noqday wasunnatu sunnaduna hariiban batan bay noqotay wa ahlu sunnatina quradaaa midaan laba garanayno la yaabla bay noqdeen fii jawfi diyaarihim dad dalkoodii iyo dunyahooda bartankooda ba waxay sheegayaan ba wax lala yaabo noqday waagi dambe arrinta sidaasi horaa looga sii hadlay horena waa loo sii sheegay waa horaysaan noqoteena in laydinka qasayo ma bahridiine haddaaba aragteenba waxaan aragnay iyadoo la yidhahda kitaabka iyo sunnada aan qaadanna lala yaabo oo la yidhahda mawaana yahay kitaabka iyo sunnadu sheegu muxuu yahay abshirbacalo sooma dhihin daliilkeensa labadan sanaba waa dareensadeen waxaan soo waxaan soo gaaray nabad ku soo gaaray anuu kama maqlay ninka sheekha ee loogu yiri wuxuu dhihi jiray bidcada ilaahay baa yiri iyo nabigaa yiri bay idiin keeni doonaane minaaska kula dagaalama oo minaaska ilaahay nabigaa yiri buu la dagaalama miya waxaa nabad ku soo gaaray raggii kitaabka buluuqulmaraamka ah intay qaadeen soo aasay oo dekiminaajku ka hor imanayaa caday u yahay yiri waxaana ka mala raggii axkaamtaada la akhrisan jirnay iska ilaaliya buluuqulmaraamka minaajku caday u yahay buluuqulmaraamka muxuu yahay waa axaadiidta nabiga calayhi wasalaam waxaan soo joognay oo hadda ahayd meelaha qaarkood weli aan ka dhammaanin war markaad baryaysa ilaahay keliya bari oo cid kale ha baryin lala yaabo war wax yararka wiilasha yararka waxay keeneen waa warkii baallacadaha in la yidhaahdo oo maxaa la rabaa ilaahay iyo awliyada inaad dhahdo wala awliyana lama baryo ilaahay khayrkiina wax ma tari karo oo hariib sawdalmayn arag maxaad kala yaabaysaa warka wax kale taas oo kaleeto sunnada in la sheego war marka dagaal lagugu qaado ilaahay keliya aan barina lagula dagaalamo war ilaahay kelibaa dhib iyo dur iyo nafciba haya lagugula dagaalamo ee dadkii o dhan soo baxaa in la yidhaahdo qoryo la yaab la yimid aan daawane bilcad aan soo arkan lagu yidhaahdo ma wax la yaab lah waxaana lagula yaabay waa reer dhanoo gurigooda uga qaxay baalka galeyrka la yidhahdoo guriga soo galay ninbaa galeyr soo qabsaday rarbaadiya waa la garan jiray uu garaacay baalkii oo isku jilciyey baa ka safakaday magaalaa la joogaa baalki suu ordayay guri buu galay ay qole carruur adoona ay leeyihiin waa ujeegii aabbaha la soo toosay yihahdeed xilli makribkeedu wadadaa dil loo dilay oo loo yimi oo lagu xadreeyey annaga fiidka cishaankan tukanay sii seexanayna baan sheekada maqalay waxaan idhi sheekada muhiimay tahay beenay tahay inay tahay hubsan annaga saddexaan tagni labada ninay kala maway baan ku uga waxaan idhi seexanay meel aan soo aragno baalkii oo shaah iyo bun iyo qaxwo caana leh laba dhigay baan u tagnay oo guriga intii la goglay carruurtii ay bannaanka aadeen oo deris kala qaaday islaantii ninkii ka dhintay laleeyahay aabbaba yeerab la seexo reerihii waxaa ku miri war waxani waa shimbir dad inuu ka baxsado waa laga yaabaa waxna ma tari karee war gurigeennana seexa shimbirkanna lacag buu joogaayo qabsada orda eysada waa inada dili gaariya waxay dhaheen fiiri nimankan gaalowey oo shimbir faashir waa ku gaaloobi marka islaamkii dhannaa islaamkii dhannaa heerar waxaa la gaaray qaraabadiisa aad loola yaabo marka sheekha lituu ka sheekeynaya waxaa umana intaanan hadduu arki lahaa inay xaajadu adkaan lahayd sheekhu laba arri arrin buunu yidhi laba dhinac leh wa kafaruu min xaysu laa yaclamuuna buuri iyagu ismooga laakiin waxaa badan lagu gaaloobay sameeyeen maadaama dadku aynan garanaynin wax lagu gaaloobay inay sameeyaanna ninkii aan garanaynin jahligu cudurdaar buu qaataa laakiin ninka markii loo sheegay kadib baa xooggiisa la siinayaa qoladii bidcaafidisee madaxda wahayna dib buu kaga hadli doonaayo si fiican noogu karbaashi doonaa caawa insha allahu tacaala waclam ogow ana almutcata mutcadu mutcata nisaa'i baan u jeedaaye iyo walistixlaala maxlalku xaraamun weeye ilaa yowmi qiyaamati loo gaaro laba arrimoodoo lagu dhaqmo midna aynan aqoon midna aynu naqaan labadaba xaaraan weeye mutcatu nisaa'i waa islaamka awalkiisii banaanaan jiray markii dambena la xaaraantinimeeyey oo imaam muslim iyo keyrkiiba min xadiidi cali bn abi aalib radi allahu anhu arda ay ka wariyeen nabigu ugu yiri calayhi salaatu wasalaam waxa laalay mutcadu way bannaanayd wa in allaha xaramahaa ilaa yowmi alqiyaamati ilaa qiyaama loo gaaro waxaa ku caanbaxay oo masaladan loo keenaa oo xaqii khilaafay niman shiica la yidhaahdo oo mutcadu sideedaba waa haweenkii iyo ninkii oo kula heshiiyo dil baan ku qadi intaana qaado bisha markay dhimaatana dalaaq uma baahnid anna waan sii daldalan alaabtayda ama duurkaada nin kalaad subax dambe raadsano bil kaa qaata ama sanad ama bil ama saddex bil ama afar bood ku heshiiye kadib in bisaad iga qaadan weeye intaa nafaqo iyo biil iyo waxba kuuma laha waad kiro guri birakin birakin bil loo dega kiro ma aragtay waa islaan bil la kiraysanayo systemka nooca qaabkaasi horta westarenka iyo galbeedka uu ka jira naaga la kiraystaa jira maqdiyadu kambaniyo waxaa jira sideedaba ku shaqaysta haweenka jidkooda ka ganacsada dowladdana canshuur siiya dowladduna dhakhaatiir dolarka maalin kasta baadha ay u samayso waxaa lagu shaqaystaa laba qaybood qolo muraayadaa la geliyaa iyagoo qaaqaawan oo ninkii soo maraba bannaankaa ka arkay oo xoogay lagu dareen ku kacaba gudahuu soo maraa markaasuu daraystaa lacag bixiyaa rasiid loo gooyaa waadhow qaar baa rasiidka canshuur celis dowladda ku siisaa ama qaarna lacag baa lagu ribaashinay sida kool bokiskiyo bannaankaa laga daadaawadaa qayb waa qaybtaas qaybina nimanka waa la kiraystaa shirkaduu tegi credit kaadkiisi iyo wixii buu loo tegi magaciisii deeniyo ciwaankiisi iyo dukumentigiisa naag sidaa oo sidaa oo sidaa oo sidaa oo kira oo bil ama laba ama saddex ama sanad wixii lagu heshiiye baan rabaa maxaad u kiraysan gurigeenay kuu xaqda keliya macunteenay kuu garisa ku dari gabasha ma ku jirtaa qodobada u kiraysan ee shaqada u qaban waa la kala qoran kontraag baa la kala saxiixan intiibaa tiibaa loo keeni haddii aan ficileyda tan maa facli uga soo badalay dhihi haddii kale yana kee waqtigiibay xisaaban lacagtii billahayd buu shub intay saacadee la joogay samaanta labaatanka saac buu rabaa ma saacada go-aan buu rabaa ma habeenkii rabaalta kontaractigiibay ilaashan maalinkay dhammaatan alaabteeda daldalan haddii shirkadiintusan xilligaa ka hor ku noqdo inuu soo cusbooraysiini kontrakteed kuwaasina waa ka jira yurub waa ku aragnay taas u eeg weeyo islaantiiyo ninkaa heshiin dil buu kula heshiin toddobaad buu kula heshiin waxaaba u qori intaas waa la gorgortan bishaa imisa kirada intaa imisaad ku karaysan gabadhayda ama walaasha imisaad ku karaysan ama naagtii loo gorgortay isaad ku karaysan intay markay dhammaatana waa karaya ilmahay dhasho meeshuu doonii hala aado aniga waxba igama gelin iyadaa mas-uulka ah carruurta horfaraya waa calada kama duwana waana madabka hadda iska caamka eh iiraaniyiinta markay soo xajiyaan markay xajka yimaadaan waa lagu dhiman mutacama rabtaa baa lagu dhihi mutacasiga inta xajka jirta gabarba kaa karaynaa baa lagu dhihi waxyaabaha la yaaba waxaa ka mid ahaa shiicadu waxyaaba badan bay qabsataa laakiin waxaa ka mid a masaa'ilka aynan qarsanin diin ahaan bidcada ka mida aysan la gabanin nin la yidhaahdo shuyuuxdooda ka mid ahaa ee almuusawi la yidhaahdo ashiicatu watashayuc kitaab la yidhahdo uu qoray haddana ku aragtan baa laga yaabaa baa bidcada markuu ka hadlay xilay weligii ma arag ummad cirdigeeda iyo sharafkeeda u dullaysay u ciyaartay sida shiica cirdigeeda iyo sharafkooda ugu ciyaartay gabdhahooda suuqa wada yaallaa buu yidhi toddobaadun bay wada kiraysan yihiin toddobaad baa la kiraystay waa laga tegey toddobaad kalaa la kiraystay waa laga tegey wixiiba ninkii meeshaa joogo guur buu u bahaa toddobaadda mid cusub buu karaysan ama bishii mid cusub karaysan wey ee dumarka saa cirdigooda loogu ciyaaray ee qaarkood calooshooda ilmo galay maxay sameeyeen way isku soo daadiyaan haddii kale ilmaha yaa mas-uul ka noqon inta kale berriyada ilmahooda kuyaa mutacadeeda wax ku fali waa toddobaad karaysan marka musiibadaasi iska ilaaliya dhallinyaradii waxaa ugu badan jaamacadaha u aaday dariiqay ku shiicoodeen dhaqaalo ma haysta waa iska arday midun baa loo kirayn bishii markay ka dhammaatana mid kalea loo kirayn wayba iska raacaya maalinka dambe dhereerku mugadaadin allahu mustacaan walistixlaaluna maxlalkii wey naag baa saddexdii dalqabadii ninkii u kala dhammaatay ilmaa noo jooga waan isjecel lahay waa xanaaqsanaa kuli waa xanaaqsanaa weligii reer qosleyo isukana isfuro ma aragteen weligii reer faraxsan oo qoslaya oo isfuro ma aragta weli haddii la arkana halkii milyan mid ma dhanna waa xanaaqsanaa reer xanaaqlaan isfuro ma leh cara iyo dagaal buu reerku u burburaa iyo laba iskuxumaatay marka xala xanaaqsanaa akinkeeda xujo maa ninkii aan waalanin ee aan miyir doonin een jidkii iyo albaabkiiyo gidaarka ku dhicin een waddada gaariga maraya ka leexanaynin ee banki haddii uu lahaa nambarkii account nambarka ay qor aan garanaynin ee gaarigii furi meerudhigay garan waaye ninkaas nin wir qabo majaaniin baa loola dhaqmay laakiin wax walba kala garanaya wuxuu ku hadlayo og ciin iyo caruun ay hayso waraha culimada ku wareegin yidhi intaa markay dhacda muxuu samayn xurmadow islaantii miyuu saddexdiina laga dhammaatay ilmaha waa joogaa reerkuna sidan ma rabo inuu kala tago waxaa la rabaa cid tan iyo qaraaba oo islaantii intii loo mihiriyo hadhownan igaga dhelin ilaan qaar baa laga baqayaa sidiisaba waxaa weye guurla-aan baa hayso hadduu mar wax faraha ku dhigo dib dambe beriga laga fijinaayo ama waxaa arkay laba saddex dhacdo oo faantii lagu mihiriyey sida inuu dib u furo uu diiday gartooda ka kale ee midna islaantii oo ku tira lagu lagu xaminayey hayeelin hayfurin مرة كيرا كيرا مش حلو ايه تشيني الى اخر كيس ماذا قضيت ساسا ترى تخرجنا حنين شاي شوحا حمر ابو وش بس الله نحرسته وفي شيء سر تسمين دماغ ديس تاعي هي يد يد يري يري هو شيء معرض المحل كلا يراهدو ee Soomaaliya aad ka ugu badan iyadana waxay kuma xalaaloobaan meherka maxlalkuna ma asbaxo ninkii loo maxlalay iyo kan wax maxlalayna nabigu wuxuu yii lacana allaahu lmuxallila wlmuxallala lahu allaha lacnaa labaa maxriista ka fogey adtaysu lmustacaar oo jaamaawur lasoo qoorsaday wey walaalikaanay geelayo riyaha iyo halaha intuu waxooga abaahiyo ribiyo haddana ha layskala noqdo marka arrintaasi ma banaane ha la ogaado diinkuba saa darteed wadirgada maalifku wuxuu yidhi kadib wacarif waxaad u aqoonsatay libani haashimin qoyska reer bani haashima nabigu ka dhashay calayhi salaatu wasalaam fadlahum fadliga iyo tixgelinta ay leeyihiin ay ku muteen liqaraabatihim min rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam qaraabada iyo xigtada ay nabiga u yihiin wa tacrifu waxaa ka wada aqoonsanaysaad u qiraysaa fadla qurayshin nimanka quraysh la yidhaahdo iyana nabiga qabiilka guuda uu ka dhashay ahaa fadliga ay leeyihiin waalcarabi carab guud ahaan fadliga ay leedahay wa jamiici alafkhaadi lafaha iyo qoysaska carbeed guud ahaan dhammaantood fadligooda u qiraysaa facrif aqoonso qadrahum darajadooda iyo wa xuquuqahum fi lislaami xaqa ay ku leeyihiin wa mawla alqawmi minhum qowmku dadka ay xoreeyaane iyaga ku tiirsanna iyagan buu ka mid yahay ciddii iyaga ku tiirsan ay xoreeyaanna iyagoo kale ka dhig wa tacrifu waxaad u aqoonsanaysaa bisaa'iri nnaasi dadka intooda kalena xaqahum fi lislaami xaqa islaamka kugu leeyihiin wa tacrifu waxaad aqoonsanaysaa fadla alansaari ansaar fadliga ay leeyihiin iyo wasiyata rasuuli llaahi sala allahu calayhi waaalih wasalama fiihim iyo dardaaranku reer ansaar nabigu si gaara uga dardaarmay wa aali rasuuli iyo nabiga aalkiisibaa uu ka rasuulka aalkiisii falaa tansaahum halmaanin tacrifu fadlahum fadligoodaad aqoonsan wa jiiraanahu deriskiisii min ahlilmadiinati ahna fadligooda u aqoonso facrif fadlahum iyadana fadligooda aqoonso qaybta muwadibka raximla wuxuu kaga hadlay dad badan oo islaamka fadli iyo xuquuq ku leh si guud ahaaneed ururkada marka la isku ururiyo qof kasta oo muslima qoys kasta oo muslima qabiil kasta oo muslim yihiin xaqa islaamnimada iyo wixii fadliga xaq gaar ee shariicadu nusuustu ay siisay inaadan ka inkireed u aqoonsato oo xiisad qabiil iyo xiisad midab iyo kalar iyo xiisad deegaan aanay ku qaadin marka reer bani haashim oo nabiga qaraabadiisiya sal slam iyo guud ahaan qurayshba nabigana cala slam xadiid buu ku sheegay waa sanata min asqaco waa kii lahaa ilaahi subxaanahu wa tacaala istafaa kinaanata min waladi ismaaciila ismaaciil intii ku abtirsanaysay ilaahay qoysa kinaana la yidhahduu ka doortay wastafaa min qurayshan min kinaanata kinaana qabaa'ilkeediina ilaahay quraysh buu ka doortay wastafaa min qurayshin banii haashimin quraysh markii la isku soo noqnoqotayna reer banii haashim buu ka sii doortay wastafaanii min banii haashimin ana reer bini haashim buu la sii doortay marka dad ilaahay doortay inay yihiin guud ahaan baa halkaa ku cad waxaa kaloo nabigeena ka sugna calayhi salaatu wasalaam inuu xadiidkana ku yiri ilaahay dadka uu abuuray fajacalanii fii khayri khalqihi khalqigiisa ka walagu khayr badan buu igu daray wa jacalahum firqatayni laba qaybood buu ka dhigay fajacalanii fii khayri firqatin qolay jannadiyo naarta ta ugu khayr badan buu igu daray wa khalaqa alqabaa'ila qabaa'il buu ilaahay abuuray fajacalanii fii khayri qabiilatin qabiilka ugu khayr badan buu ilahay uga dhigay wa jacalahum buyuutan qoysas iyo guryi iyo rareer buu ka dhigay iyagiina fajacalanii fii khayrihim beytan qoyska ugu sii hooseeya ugu khayr badan buu ilahay uga dhigay faana khayrukum beytan wa khayrukum nafsan haddaba nabigu qabiilku ka dhashay inuu fadligu fadliga khayr ba wax kaga fiican weliba did kale kaga fiican yahay iyagana waa ka muuqataa quraysh fadhiga gaarka ee loo aqoonsanayaa waxaa ka mid ah inuu yidhi maamulka iyo xukunka quraysh baa iska leh waanaan soo marnay ina hada alimra fii qurayshin laa yucaadihim axadun ilaa kadahu llahu calaa wajhi ma aqaamu diina diinta intay ku toosan inay ku dhaqmayaan haddaba quraysh iyo dadka fadliga ilaahay uu siiyey iyo guud ahaan caraabiba sidaa inaad u aqoonsata way imaam albihaqi raxmat ullahi calayhi masalada fii shucadiimaan buu kaga hadlay shacbinidan mujaladka laba fadliga carabta markuu ka hadlay yaduu wuxuu yidhi waalaxaadiidu fii fadli alcarabi uma fii fadli qurayshin kaiiratun axaadiidta saa ku soo artay guud ahaan carab fadligeeda haddana gaar ahaan quraysh fadligeedu aad bay u badan tahay laa yaxtamilu hada almawduuc baabkan aan ka hadlayeenan ugu talagelin mas'aladaas kuma soo wada uruurin karo waaladii dahaba ilayhi bacdu nnaasi waxa dadka qaarkood ay ku tageen ay yidhaahdeen fii tafdiili alcajami cala alcarabi carab waa laga fiican yahay ummadaha kalea ka fiican ay yidhaahdeen khilaafu maa madaa calayhi sadru hadihi اlummati ummaddan qaybteedii hore siday ku tageen si ka duwan weeye min bacdi an bacaa allahu afdala arusuli min alcarabi kadib markii ilahi uu ka soo saaray rususha kan ugu fadli badan carab uu ka soo saaray wa anzala aakhira alkutubi bilisaani alcarabi kitaabka kii ugu dambeeyeyna ugu fad khayr badnaana uu afka carabta ku soo deejiyey fasaara fardan cala annaasi an yatacalamuu lisaana alcarabi dadka guud ahaan waxaa waajib kuwa carab luqadeeda inay bartaan wain kaana farda kifaayatin buu yidhi min furuudil kifaayati hala noqde ila akhir kalaami imaam alciraaqiba wuxuu ka qoray guud ahaan carab fadligeeda axaadiidta ku soo aroortay maxajat alqurab fii fadli alcarab kitaab la yidhahdo way akhtarka axaadiidta ayna asixin laakiin cumuumaad ku waasheynay sixaaxa oo kaleetabaa laga heli arrintaa waxaa loo keenay fii kutubi alcaqiida loogu soo daray muslimiintu markay qaysaneen bahal qabyaalad la yidhaahdo kutubta muslimiinta hore shucuubiya loo yaqaano baa ka dhex dilaacday waxay noqotay carabtii iyo qoladii kale intii qowmiyad la isugu dhaco in nabiga lagu been abuurto oo axaadiis beena la sameey carab iyo nimanka faris la yidhahdo ee iiraan la yidhaahdo way isku dhaceen carab iyo ninkii madow la dhihi jiray afrikaan ahaan maqinin waa isku dhaceen nimankii faris ahaana axaadiis beenay sameeyeen qolihii carabta ahaana axaadiis beenay sameeyeen qolihii fariska waxay sameeyeen qur-aanka ilaahay baa carabi ku soo dejiyo wuxuu ku tusayaabaa la yidhi carab fadhiga ilahay saas u hidmay in allaha idaa xad nabiga ay yiri bay dheheen beenta inta leegta fiira abadhegeyso qaala rasuulu llahi sala allahu calay sallam waxa qoray fadhiga rabbigu tahadallaa ma yidhaahdo idaa in allaha idaa radiya takallama bilfarisiyati wa idaa qadaba qadiba takallama bilcarabiyati hadduu carabana faray buu ku hadlaa hadduu raali yahayna farisi buu ku hadlaa injida beedinta leegta kuwii carabtana axaadiis beena oo mindaradeenna khudbooyinkeenna laga aqriyay sameeyeen أحب العرب لثلاث لأني عربي والقرآن عربي وكلام أهل الجنة عربي بيتا تسمعين يغن قريب من إذا فكرة الزوجة مرة بعدين محيث يطعنا حبنا يحال كلام بيدهن نبقى هذا يريد دعوني من السودان أن ملو إجابة داوركي إن بس أسوده لبطني وفرجي شهودي في عليه سبحة والله تبارك دول والله دار ورنا يقول مرنا حاجة إذا مرنا في ما وغشوا عليه السلام الأسود إذا جاء سرقة وإذا شريع زنا هدول الجن زنيسن هدول قاشوا وحب حي معرفة يقولون المهتم ملقى يروى بين حسب قبيلة دمرك كعبي سجيت واحد صومر يوفي فرق qabyaalad baa kacday qabiil walba waxay rabaan xadiis nebigu yidhi oo ama iyaguu ku ammaanayo ama qoladayasayaanuu ku caayayo inay sareeyaan marka waxaasoo dhani yaa waxba lagaa dhaadhicin carabi waa ilaa hadda maalinka maanta waa shucubta muslimiinta dadka ugu fiican way waa dadka diinta ugu adag ee ugu adeeg badan war ninkii gaal la dhihi jiray adduunka waxa sankiisa biyaha dhiig ka keenay ee habeenuu ka harsan laayahay ma afrikaan iyo farisiba mise waa carab ninka meel buu miinayo laleeyahay ninka uu dagaalamay laleeyahay ninka wadan wadan uga gooshaya marka hadda wadan la maagan yahay carabbaa soo gashay baa la dhihi soo maha waxa gaal uu ka kaatayo waa carab kuma soomaaliya marka bannaan bannaankaa taagan oo mar u gata maryaha sida loo xirto ta carab maxay tahay carab maxaa macna yidhahda halkaa uu joogo diin hala firiyo marka la yidhaahdo waxaa dee dugsiyo dhisaya ee masaajid dhisaya ee madaaris dhisaya ee jaamacaad dhisaya waayo ma afrikaan iyo farisian waa carab markaa masaajid soomaaliga saala markii masaajid u dhisanayo wuxuu fiirfiiray qola carab oo masaajid ku dhista markii la leeyahay madaaris baa la wadaa dad baa diin jaamacada uga soo baxay diin baa la figinayaa ducaad baa la qorayaa ma afrikaan baa qora mise carab baa qorta wadiintan haddii la yidhahdo nafa loo huro haddii la yidhahdo dhaqaalaha lagu bixiyo waxa hormuudka ee ummadda kale aan la gaari karin carab wey carabta haddaba cayadaha laga daayo dad wax matar ah oo innagoo kaleeta ah oo waxbaba lagu tirsanin oo xataa kabaha noo tirtira la dhihin umbaaba carab laga karilaaya wax masaajid ma dhiso dagaal ma galo xoolo ma huro halkaa jidaarkaasuu taagan yahay waxaa laga yaabaa inuu waxay intadana uu ka fikiro habadiisa siyaarka iyo bijidiisa qaadka ay tahay iyo xumaanta ku qadeeyey hadaf kale iyo fikir kaleba ma laha carabda muleerkeedii baa naftooda huraya gabdhahoodii baaba naftooda huraya tii urka lahayd baa nafteeda huraysa idiina ma jeednaa naftiina lagu karinaaye maxay hureen diin haa cilmiga yaa fidiyey oo kutubtii qoraya oo kutubtii daabacaya waa carab kitaabka rabtaa inaad daabacdo nin yaa nin muxsinaho carabaho kharashka naga bixiyo berraadiyaadi hadda haddaan nidhaahno agoon iyo masaakiin iyo dad lagaale hala ururiyo waxay ka dhaqaalo ka doonaa miyay hay-ada caraba wax laga raadiyo ma jiraa budi ugu wada tijaarta soomaalidu ee buuxda kusoo degdegi maysa magaciisa war carabi raggi dad la gaari kara maaha diintana carab hadda mushkiladda jirta iyo hogaankaa ka xun waa shucuub jirta waa shucuub nool laakiin waxaa lagu dilayaa hogaanka iyo madaxa maalintii ilaahay hogaanka iyo madaxa ka qaado diintan gargaar iyo guul iyo gacanqabad maalintaasba ugu dhow maalintaas unba ugu dhow marka fadliga carbeedi in la qiraayo waa xaq muslimiinta ay ku leeyihiin waaqaca iyo camalkoodana uu uga marag iyo markhaati yahay wey marka xaqxagashada laga daayo nin minaadan gaari karin geelu wuxuu gel ninaan ninaan gaari nin nin waaya caaya soomi karin baa caaya soo ma carab nigoo kale noqon waayey unba caaya cumuuman muslimiintana caayad iyo xubinka laga daayo reer ansaareed nabiguu si gaar uga dardaarmay oo wuxuu yihi aayat lmunaafiqi bucd lansaari wa aayat lmuumini xub lansaari ansaar la jeclaada wey wuxuu sheega akhiru zamaanka inay yaraan doonaan dadkuna badan doono markay yaraadaan wuxuu ku dardaarmay ninkooday xumaato sameeyeen in la iska cafiyo koodii wanaag sameeyana laga aqbalo lagu qadariyo nabiga rasul ala sl dardaarankiisu kaasuu ahaa aalka nabigana calayhi salaatu wasalaam iyagana xuquuq weyn oo gaaray inagu leeyihiin oo aalkiisa oo aalu cabbaasin wa aalu jacfarin wa aalu caliyin intaba xaqii aalu beytkay inagu leeyihiino ixtiraam iyo taqdiir bay inagu leeyihiin inaan nabiga markastoon ku sameeyeyna ducadiisa raacinay inagu leeyihiin inay darajada meelweyn naga yaallaan bay inagu leeyihiin laakiin diin iyagu inay noo noqonayaanoo iyaga aan caabudayno oo kii diinta ka leexda waa dad badane aanu dabagelayno maaha fadligooda miga jiiraankiisa guur ahaan ahlulmadiina dadka madiina degani qadarihii qiimiin gaaray kugu leeyihiin ilaa qiyaami saaca ilaa qiyaamada laga gaaro madiine fadli gaaray leedahay madiine qadarin gaaray leedahay haddii aad tagto dadka madiine degan ee daarta nabigu usoo hijrooda calayi salatu wasalaam masjidkiisana ka dhisan yahay qabrigiisiina ku yaalla degani waa inaad dariskii nabiga calayi salaam ku qiimayso ood ku ixtiraamto ood ku qadariso weeye halkaasaan ku dirayna caawa wasala allah wasalaamu calaa muxamadin وعلى آله وصحبه سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على رسوله الله وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد حنصور قرن مؤلف رحمه الله تعالى واعلم رحمك الله أن أهل العلم لم يزالوا يردون قول الجهمية حتى كان في خلافة بني فلان تكلم الرويبضة في أمر العامة إلى آخر كلام المؤلف رحمه الله تعالى أجري هكا المؤلف رحمه الله تعالى وفقه الله أرنا بغنة المعنى عليه الصلاة والسلام سيديوت المعنى بعد المعجزات كيسا كمل هيد أرنت عسي وأتنوى عليه السلام حديث بأنه كل إن علمه يرام دونه جهله بلان دونه goortii cilmigu yaraado oo ay culimmadu dhintaan cilmigii galaashooda u xambaara oo sidiisii u sii gudbiyo oo dadka u gaarsiiyeenoo la waayo qoryaddii beena qaba oo wada bilaash xaytayaala ama kitaabgaabloga soomaalidu ay u taqaaneen diin aqoonin xaqiina aan garanaynin inay booskii soo buuxiyaan ay soo fadhiistaan oo aanay ka xishoonin rabbiga subxaanahu wa tacaala waxaanay garanayninna aanay ka gaabsanin wax walbaba intaay iska dhexgalaan iska dhex dabaasho kadib isagoon ilaahina ka baqaynin diintii rabbina aan aqoonin wax xuduud iyo xarigoo xirana aan jirin hadba diintu ay noqoto la jiifiyaana bannaan oo maalinba meeshay dantiisu jirto uula jireeyo haddana arrimihii guud iyo dantii guud isaga loola yimaado waxaa kaloo nabigu sheegay alayh salatu salaam sidii u sheegana u dhacday in ummadda muslimiinta dhici doonto inta ardaalada ah in hogaanka iyo talada ay u qabtaan wixii hantiya maala in loo dhiibto tuugta la yaqaano wixii wara in laga qaato inta beenalayaga oo la yaqaano qowruna aqoonin ninka rinta sheegaya warkiisa in dhinac laga maro ninkii aaminka ahaana xoolaha laga ilaaliyo tuugii khaainka ahaana xoolaha loo dhiibto markii talada ha la go-aamiyo la yidhaahdo iyo ummadda nasiibkeeda ha laga taliyana afar ardaal ay u taliyaano ay dadkii taladoodu maamulaan inay dhici doonto iyana nabigu waa sheegay sala allahu calayh ali wasalam labada arrimoodan iskala dheerayn oo nabigu sheegay calayhi salaatu wasalaam waa ummadda muslimiinta waagii dambe qabsaday ummadda muslimiinta saxaabadiibaa culimo waarnabay kadib calayhi salaatu wasalaam markay saxaabadii tageenna rag taabiciinta ah ee cilmiga ka xambaaray oo magaalo kastoo magaalooyinka waaweyn ee muslimiintu meelaha isugu yimaadaana ay qaydariba kooxi fadhihi jirtay maka ay culummada taabiciintiio saxaabada wax ka baratay oo ibnu jurayj iyo cataa ibnu abi rabaax iyo rag kaloo tiro badan oo iyaga lamid ah camr ibnu diinaar iyo ay ka mid ahaayeen madiinada rag badan oo culummada uguda badnaan jirtay oo hataa dhoolal bixiyo toddobadii fuqahada sabca la yidhaahdo oo cumada qaarkood hataa abwaad iyo gal ay ku tiriyeen idaa qiila man fi lcilmi sabcatu abxirin riwaayatahum laysat can ilcilmi khaarija faqul hum cubaydillaahi curwata qaasimun saciidun abubakrin sulaymaanu khaarija riwaayooyinka abwaadda wixii laga tiriyey culummada tabaqaad kutubay ka alifeen taabiciin saxaabadii wax ku soo baratay cilmigiina ka soo xambaaray baa cilmigii qabtay ummaddana diintii ku hogaaminayay ninka madaxda iyo xaakimka ahna hadduu qalloocdo jacbin jiray waad garanaysaan xabada baqaayadkeeda waagay meelaayeen markii marwaan ibnu lxakam ciidda khudbadiiyo salaada salaada horaysa inuu khudbadii hormariy uu isku daya dhaqaaqay waa kii abu sacuud marada soo qabtay soo dhiftay uu yihi xaggay socotaa wuxuu yihi dadkaan u khudbaynayaa wuxuu yihi salaadaa ka horrayn jirta khudbada kaasuu wuxuu yihi waxaa waa laga tegayo arrintii waxbaa isbedelay welilah waan ku dhaartay tii anigaa waa ka fiicnay tan ay wadaan dadka fagaara hortiisa oo ciiddii loo fadhiyo isjiijiibanayaan la arkay gabad culimo laa yakhaafuna suudahu ku tilmaamay fillaahi lawmata laayin baa jiri jiray taabiciintii sidoo kale way har jireen raggii atbaacu taabiciinta rag badan baahiyey laakiin markay taabiceen saxaabadii dabayaaqadoodii gaaraan cusmaan markii la diriyo kadib say mucaawa arki doono baabare